gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga qayb galay shirka guddoomiyaasha baarlamaanada wadamada urur goboleedka iskaashiga bulshada bariga afrika oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya shirka oo looga hadlayo xalinta caqabadaha hortaagan horumarinta ajandayaasha ururka ayaa guddoomiyaasha ka qayb galay furitaankiisa waxa ay ka hadleen muhiimadda uu shirkan u leeyahay horumarinta ururka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya si la mid ah dalal badan oo ka mid ah dalalka bariga afrika ay sanadihii u dambeeyey la kulmaysay caqabado badan haddana adkaysi go-aan iyo sidoo kale taageerada saaxiibada gobolka ay samaysay horumaro la taaban karo oo ay kaga gudubtay caqabadahaasi aniga oo matalaya shacabka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in aragtida aan wadaagno ay tahay bulsho barwaaqo iyo nabad ku nool bariga africa mudane guddoomiye mudanayaal soomaaliya si la mid ah dalal badan oo ka mid ah dalalka bariga africa ayaa sanadihii u dambeeyey la kulmaysay caqabado badan caqabadaha dib u dhaca ayaan astaan u ah socdaalkeena dhanka xasiloonida iyo barwaaqada laga soo bilaabo xasilooni darada siyaasadeed ilaa qalalaasaha deegaanka dhibaatooyinka dhaqaale iyo khataraha amniga haddaba adkaysi go-aan iyo taageerada saaxiibadeena gobolka waxaan ka samayn karnaa horumar la taaban karo oo aan kaga gudubno caqabadahaas soomaaliya maanta waxay agta saartay waadadii horumarka iyo soo kabasho dhaqaaluhu waa koobcaya xaaladda ammaankana waa soo higaagaya bulshada soomaaliyeed waa dad firfircoon waxayna hamuun u qabaan in ay dhistaan mustaqbalkooda soomaaliya ayaa diyaar u ah in ay ka qayb qaadato horumarka bariga afrika islamarkaana ay noqoto dal xubin fircoon ka ah ururka waxaana baarlamaanka soomaaliya ka go-an wada shaqaynta saaxiibadiisa bariga afrika si loo dhiso mustaqbalka nabadda xasilooni iyo barwaaqo ay helaan dhammaan bulshada bariga afrika